الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal ku soo dhowaada mu'tamarkeenii lixaad ee soo qabanqaabiyeen markiska tawfiiq islamic center maanta waa maalintii labaad muxaadaradanina waa muxaadaradii afaraad wuxuuna u yahay ciwaankeedu ragga iyo haweenka kale ajnebiga ah qaabkay u dhaqmi karaan iyo waxay ku wada dhaqmi karaan waxaa inoo soo jeedin doonaa sheeqeenna sheekh maxamed cabdi umal falyatafadal mashkuura maajuura biidn illah
bismi illahi raxmaan raxiim ina alxamdu lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruh wanacuudu billahi min shuruuri anfusina wasayi'aati acmaalina man yahdihi اllahu falaa mudila lah wman yudlil falaa haadiya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة موضوع درسك أما محاضرته سيدي هري الله الشيخ waxa uu ku saabsan yahay dawaabit alcalaaqa bayna alrajuli waalmar'ati alajnabiyeyn xidhiidhka iyo calaaqada ka dhaxaysa ninka iyo haweenayda ajnebiga kale ah xidhiidhkaas iyo shuruucda loogu talagalay inay ilaaliso ama qaabka ay shareecada islaamku ugu talagashay inuu xidhiidhkaasi noqdo waa mas'alo muhim ah maxaa yeelay waxay ku saabsan tahay labada jinsi oo ragga iyo dumarka ah oo bini aadamka jiritaankiisu ku taagan yahay labadaa jinsi iyo xidhiidhka dhex mari kara iyo xidhiidhkaasi goormuu khaldan yahay goormuuse saxsan yahay maxaa loo ogol yahay maxaanse la ogolayn waa masalo muhim ah nolosheenna yawmiga ah ayay ku saabsan tahay maxaa yeele si joogto ah oo ayna kala maarmin ayay labadii jinsi u wada nool yihiin noloshii bay wadaagayaan oo ka wada dhaxaysa sidaas daraaddeed xidhiidhka dhex maraya goormuu noqon karaa mid ilaahay subxaanahu wa tacaala uu raalli ka yahay shareecada waafaqsan maslaxa ku jirtaa goormaase la dhihi karaa dhibka ka dhalanayaa weyn ilaahay ma rabo ma jecla yacni wax waa khaldan yahay shareecada waa khilaafsan yihin intaynaan gadagudagelin dawaabidda ama qodobada muhimkee loo baahan yahay in la ilaaliyo waxaan ku hormaraynaa allah subxaana wa tacaala ragga iyo dumarka labo ka kala dhigay laba qaybood qayb waa rag iyo dumar maxram isu ah oo macnaheedu ay tahay isma guursan karaan isma gayaan ama qaraabanimay isugu yimaadeen ama xidid baa isu keenay sidaas daraaddeed waa dad aan weligood isguursan karin dadkaasi waa dad maxram isu ah kuwa hadda aan ka hadlayno oo mawduucani uu ku saabsan yahayna ma ah dadna waa dad xidhiidhkooda wada dhalasho ama xidhiidka xidhiidhkooda xididnimo aynan gaadhisiinin heer ay maxram isu noqon karaan marka la soo gaabiyana waa dad isguursan kara oo ama wakhtigaasay isguursan karaan ama ma ahee arrin isu diidaysaa jirto hadday meesha ka baxda ay suroobi karta inay isguursan karaan dadkaasi waa dadka la yidhaahdo ajnebi bay kala yihiin bimacnaa dad maxram isu ah ma ah way isgeyi karaan way isguursan karaan dadkaa wey dadkaasi marka noocaasa ayuu ku saabsan yahay mawduucan muxaadarada ama kelimadii ama darsigu xidhiidhka ka dhaxayn karaay intee buu dhan yahay su-aashaa intaynan ka jawaabin waxaynu ku hormaraynaa inaan xusno labada jinsi ee rag iyo dumarka asalkoodu meel bay ka wada yimaadeen waa isku asal alla subxaana wa tacaala siduu qur-aanka inoogu sheegay yaa ayuha aladiina aamanuu اtaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa khalaqa minha zawjaha alla subxaana wa tacaala aayaddaa wuxuu ku tilmaamayaa ama inoogu sheegayaa asalka ay ka soo jeedaan rag iyo dumarku asalkooduna waa isku mid ragga iyo labka iyo dhadigga kulligood asal waxaa u ah aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam allah markuu abuuray aadam aadam waxaa laga abuuray xaaskiisii xawaa isagaa laga abuuray jidhkiisaa laga abuuray sidaas daraaddeed bu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wa khalaqa minha zawjaha alla subxaana wa tacaala xaaskiisii xaaskii aadam baan ka wadaay waxa uu ka abuuray aadam laftiisaa laga abuuray ujeeddada looga abuuray waxay ahayd labada jinsi oo ragga iyo labka ah labka iyo dhadigga ama rag iyo dumarka ah waxaa isku asal looga dhigay in ay nolosha ka dhaxaysa ay noqdaan dad isweheshada ay noqdaan dad isla jaan qaadi kara ay noqdaan dad isfahmi kara ay noqdaan dad wada dhisi kara adduunyadan oo tacmiirin kara maxaa yeelay hadday kale jinsi ahaan lahaayeen waxa adkaan lahayd inay isfahmaan waxa adkaan lahayd inay wada noolaadaan waxa adkaan lahayd inay isku xasilaan oo isweheshadaan laakiin allah subxaana wa tacaala markuu isku asal ka dhigay waxay tilmaamaysaa oo arrintaasi xikmadda ku jirta ay tahay asalkoodu maadaama uu midaysan yahay inay isweheshan karaan oo wada noolaan karaan oo wada joogi karaan bal inay isku xasili karaan waana midda allah subxaana wa tacaala aayaddo kaloo qur-aanka ka mida uu ku tilmaamay sida rabbi yidhi subxaana wa tacaala wamin aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum aswaaja litaskunuu ilayha wajacala baynakum mawaddatan waraxma ilaahay aayadihiisa waa weyn ee qudradiisa iyo awooddiisa kutusaya waxaa ka mid ah inuu abuuray idinkana idiin abuuray naftiinnana idinka abuuray xaasaskiinna yacni alla subxaana wa tacaala dumarkiibuu abuuray raggii baa laga abuuray aadan baa laga abuuray maslaxa loo abuuray waxaana alla uu leeyahay litaskunuu ilayha si aad ugu xasishaan si aad ugu degtaan si aad isu weheshataan si aad nolosha u wada wadaagtaan hadday maaddo kale ka samaysnaan lahayd ama xayawaanaad kale ay kala noqon lahaayeen laba xayawaan oo kala duwan ama xayawaan iyo jamaadaad isu yimid ay ahaan lahaayeen ama malaa'ig iyo bini aadan isu yimid ay ahaan lahaayeen laba jinsi oo kala duwan ma suurowdeen inay isdhex galaan oo nolosha si rasmiya u wadaagaan ilaahay xikmaddiisa waxay ku dureersatay si ujeeddada loo leeyahay ay u suurowdo xikmadda rabbi leeyahayna ay u hirgasho ayuu allah subxaana wa tacaala asalkooda mid ka dhigay labadoodu waa isku asal marka alla subxaana wa tacaala wuxuu idhi litaskunuu ilayha si aad ugu xasishaan sidaas daraaddeed ninku wakhtigiisa iyo xaaladihiisa xaaladda uu ugu xasiloon yahay waa xaaladda uu gurigiisa iyo reerkiisa la joogo oo la nool yahay haweenayduna xaaladda ay ugu xasiloon tahay uguna deganaansho badan tahay waa xaaladda ay ninkeeda iyo gurigeeda ay la nooshahay waay xikmad ilaahi subxaana wa tacala waa marka meeshaa yaa ka muuqata aayad kale rabbi subxaana wa tacaala waa ka ina yidhi oo inoo sheegay huwa aladii khalaqakum min nafsin waaxida alla subxaana wa tacaala waa ka idinka abuuray hal naf xaggeedu idinka abuuray waa aadam wa jacala minha zawjaha halkaa naf ee uu idinka abuuray xaggeeda wuxuu alla ka yeelayoo iyadana ka abuuray xaaskiisii waa xawaa maxaa loo yeelay sidaa liyaskuna ilayha si uu ugu xasilo si uu ugu dego asalka marka dumarka iyo raggu isku meel bay ka soo jeedaan xikmadda asalkooda loo mideeyeyna rabbi sidaa uu inoo sheegay weeyaano waxaa rabbi uu rabaa inuu bini aadamku tarmo inuu bini aadamku sii jiro inuu sii jiro oo uu tarmona waxay ku imaanaysaa labadan jinsi inay isfahmaan oy wax wadaagaan oo wax ka dhaxeeyo oo isla degaan oo isku xasilaan taasaa waxaa keenaysa bini aadanka tarankiisa iyo inuu sii jiro hadday labadan jinsi kala boodaan oo hawshii ka dhaxaysayba isugu imaan waayaan meeshaasi bini aadan ma tarmayo markaas a tarankii bini aadamku waa go'ayaa alla subxaana wa tacala marka xikmadda ayuu inoo tilmaamaya qodobka kalee mudan inaan xusno waxa weeye alla subxaana wa tacaala markuu labada jinsi abuuray labadoodaba waa karaameeyey labadaba rabbi subxaana wa tacaala waa karaameeyey oo waxyaalo uusan makhluuqaadka kale ku karaamaynin buu alle ku karaameeyey subxana wa tacala sida rabbi qur-aanka inoogu sheegay walaqad karamnaa banii aadam waxamalnaahum fi lbari waalbaxr warasaqnaahum min alطayibaat wafadalnaahum cala kaiirin miman khalaqna tafdiila baa lehi subxana wa tacala aadam intuu dhalay oo rag iyo dumarba leh rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacala waan karaamaynay waan sharafnay waan qadarinay buu rabbi leh subxana wa tacala waxyaalaha lagu qadariyay baa marka qaybo ka mida la sheegay rabbi wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala dhulka korkiisa gaadiid baan u yeelnay baddana gaadiiday ku maraan baan u yeelnay waxaa la yidhaahdaa noolaha dhulka korkiisa jooga markuu dantiisa u socdo cid gaadiid intuu fuulo danihiisa ku gaadha oo makhluuqaad isagoo kale oo makhluuq ilaahay abuurtay inta loo sakhiray badda ku mara ama berriga ku mara ama hawada ku mara waa bini aadan waa ilaahay karaamayntiisa wey subxana wa tacaala wuxuu rabbi ku karaameeyey arsaaqdan uu rabbi siiyey subxaana wa tacaala dayibaad iyo wax wanaagsan iyo xalaal buu ku irsaaqay wuxuu ku karaameeyey in badanoo khalqiga ka midaan ka fadilay buu rabbi ilahi subxana wa tacaala tafdiilkaasi marka labada jinsiba waa ka dhexeeya li'anna siday culimmada islaamku leeyihiin xugum kasta oo axkaamta shareecada ka mid a oo ragga ilaahay u sheegay dumarkuna waa kala dhaxeeyaa allaahumma haddii ayna xugumkaasi ka dhaxaynin oo dumarku ragga kaga gedisan yihiin marka waa in la helo deliil si gooniya u tilmaamaya oo odhanaya xugumkaasi ragga dumarku lama wadaagaan ee dumarku iyagu way ka gedisan yihiin haddii deliilka noocaasa la waayee khaaska ah oo ama aayad qur-aana ama xadiida ah ama adilada kalea haddii la waayo xugun kasta oo raggu leeyihiin dumarkuna waa la wadaaga sidaas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka saxiixa ka sugan wuxuu yidhi dumarka markuu ka hadlayay annisaa'u shaqaa'iqu rijaal buu nabi ur sal lla alay slam dumarku waa ragga jeexooda dumarku waa ragga jeexooda bimacnaa noloshii waa laba jeex jeexna raggaa matalaya jeexa kalena dumarkaa matalaya axkaamtii ragga loo sheegay dumarkana waa u taallaa leanna waa jeexoodii way allaahumma hadday jirtana istinaa'aat waa jiraan axkaamta dumarka khaas ku ah iyo kuwa ragga khaas ku ah waa inay marka adillo khaasa loo helo way markaa macnaha sidaas weeyaan intaa markaan intaa kaga soo gudubno waxaa kaloo iyadan xusid mudan labada jinsi markuu allah isu abuuray subxaana wa tacaala labada jinsi tacalluqooda iyo isku xidhnaantooda iyo siday isugu baahan yihiin iyo sayna u kala maarmin waxay ka dhigan tahay ama ay shabbahdaa si aynu cuntada iyo cabbitaanka uga maarmin oo kale taqriiban baahida ilaahay bini aadamka geliyey cuntuu u baahan yahay cabbitaan buu u baahan yahay hoy buu u baahan yahay gaadiid buu u baahan yahay shahwadii meeluu ku gutana waa u baahan yahay alla subxaana wa tacaala shay khariisa ah baahi uu geliyey waa labadii jinsiba baahidu waa ku jirtaa baahidaasi waxay keenaysaa inay labada jinsi isku tacalluqaan oo isku xidhmaan sida waxay ku shabbahaan culimmadu yacni jaadibiyada maqnaatiista oo kaleeto bimacnaa baashan la yidhaahdo cufjiidadka cufjiidadku sida uu u jiito birta u jiitoo kale ayay labada jinsi markay kulmaan ay isu jiidanayaan markaba qalbigoodaa isjiidanaya indhahoodaa isdoonanaya warkoodaa isdoonanaya le'anna baahi baa jirta cunto aad u gaajaysan tahay markaad aragto sida ay naftaadu u raacayso baa labada jinsina markay is arkaan naftooda isugu tacalluqaysa qasab waay way isjiidanayaan sida magnadkoo kale bay isu jiidanayaan a calaaqada marka ka dhexaysa waa calaaqa noocaas oo kale ah calaaqadaa marka baahida ah calaaqada baahida ah ayaa marka waxay u baahan tahay in la nidaamiyo islaamka waxaa ka mida waaqiciyadiisa waa diinulwaaqic waay waa diin bini aadamkan iyo dabeecaddiisa iyo wuxuu yahay yaa loo soo dejiyey dabeecaddaa bini aadamkaee alla ku abuuray inay hagaajisoy nidaamiso wixii ka khaldanna ka saxdo buu ilahay u soo dejiyey subxana wa tacala diin intay baahida bini aadamka iska dhaga tirtay tidhi war maba baahnida niyaho bannaanka mar haweenaydiina bannaanka mar tidhi meehee baahidan ilaahay abuuray bay nidaam iyo qorsho u samaynaysaa si maslaxadeedana loo gaadho oo looga faa'iidaysto wixii dhibaatadeedana looga nabadgalo diinta islaamku marka dawrkeediiyo kaalinteedu waa saa amaa labada jinsi si ahaantoodaba isku tacalluqoodu hadday gaalo yihiin hadday muslim yihiin hadday wax kasta yihiin xataa xayawaanaadka iska dhaaf bini aadamkee xataa xayawaanaadka labkooda iyo dhadigooda tacalluq waxaa ka dhexeeya iyo isdoonasho iyo isjiidasho waxaa ka dhexaysa laasim ah xikam fara badan baana ku jira xikmado fara badan baa ku jira mid baa marka laga maarmaan ah taasi way jirtaa oo waa qasab inay jirto waata nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh maalin maalmaha ka mid ah kama fii saxiixi albukhaari wahayrihi nebigu sal alla alay wasalam isagoo taagan xajka xajatulwadaac xajkiisii ugu dambaysay nebiga salawatu rabbi wasalaamu calayh markuu marayay asagoo neef geela kor ka saaran xagga dambena waxaa ka saarnaa alfadl ibnu cabbaas nebiga inadeerkii isagoo fadlina gadaal saaran yahay nebiguna neefka geela dusha ka saaran yahay ayaa waxaa soo istaagtay haweenay reer khascam u dhalatay oo aad u quruxsan gabadhu nebigay su'aal weydiinaysaa fadlina nebiguu la socdaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh fadli markuu arkay haweenaydan wejiga quruxsan ee wejiga furan markiiba ishii baa ka raacday nebigu wuxuu ku baraarugay fadli oo gabadhii ku dhaygagay a ishii si uun iyadu la jirto nebigu intuu luqunta qabtay buu fadli xagga u jeediyey a markaasaa nebigu wuxuu yidhi sal alla alay waslam ra'aytu shaabban wa shaabbatan falam aaman min ashayطaani calayhima wiil dhallinyaro ah iyo gabadh dhallinyaroah baan arkay buu idhi oo isku dhaygagay markaasaan shaydaan naftooda uga aamin noqon waayey buu nebi yuri sal lla alay slam macnaheedu waxa weeye bimujarad ay kulmeen oo is arkeenba waa laysku tacalluqay tacalluqa labada jinsi marka waa iska sidaas meeshii lagu kulmo bannaan ha laysku arko guri ha laysugu yimaado muxuu ahaaye xaflad ha laysku arko meeshii laysku arko labada jinsi meeshay ku kulmaanba waa isjiidanayaan waana shay dabiici oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku abuuray wey masaladaas waa masalo daruuriya shareecada islaamka marka iyo diintan ilaahay inoo soo dejiyey subxaana wa tacaala siday baahida cuntada u nadaamisay oy cuntadii qaar xalaal ah iyo qaar xaaraama inooga inoogu samaysay baahida cabbitaanka say u nadaamisay oy cabbitaanka qaar idin dhibayaa jiroo xaaraam ah qaarna xalaal buu idin yahay kadaalika sidoo kale ayay shareecadani waxay u nadaamisay xidhiidhka idin dhex maraya rag iyo dumarkow qaarna dhib baa ku jiro adduunkiinna iyo aakhiradiinnuu dhibayaa qaarna maslaxaa ku jirta qaar xaaraan buu idinka yahay qaarna xalaal buu idin yahay qaar waa idiin bannaan yahay qaarna laydinma oggola shareecada marka dawrkeediiyo kaalinteedu waxa weeye inay dadka u hagaajisay u nadaamiso xidhiidhkaasi siduu u noqon lahaa xidhiidh hufan xidhiidh maslaxo laga gaadho xidhiidh dhibkiisa laga nabadgalo xidhiidh mafaasiddiisa uu la imaan karo laga badbaado shareecada dawrkeediiyo kaalinteedu marka waa taa inay wax hagaajiso oo masaalixda addoommada iyo danahooda iyo wixii dhibaato ilan shareecada shareecada islaamka maqaasideeda waaweyn waxaa ka mid a jalbu almasaalix wa dar'u lmafaasid wixii maslaxo ah ee bini aadamka dani ugu jirto iyo manfacadiisana in loo keenoo loo soo jiido oo loo xasiliyo wixii mafsade iyo dhib ahee ama diintooda ama naftooda ama caqligooda ama sharafkooda ama tarankooda ama maalkooda wa dhib u geysanayana in laga fogeeyo oo laga ilaaliyo waa maqaasida waaweyne shareecada wey a masaalixdana in la yacani dadka loo keeno loo jideeyo loo banneeyo lagula dadaalo wixii mafsado keenaya ama dhibaato keenayana laga fogeeyo shareecada maqaasideeda waaweyn bal qaacidada shareecada dhan ay u soo noqonaysay asaaska waa gundhuga waa taa wey macnaha ilaahay xugum uu jiday shay alla xalaaleeyey haddaad aragto waxaa loo xalaaleeyey ama maslaxo keliya ku jirtee dhibba kumaba jiraba ama dhib iyo dheefba waa leeyahay laakiin dheeftiisaa badan shay alla xaaraameeyey haddaad aragtana ama waa dhib keliyao dheef ma leh ama dhib iyo dheef labaduba waa ku jiraane dhibkiisaa badan labadaa mid waa adigu ama markaa garo ama ha garanin markaa ama fahan ama ha fahmin laakiin shay ilaahay diiday dhibaatadiisaa badan shay ilaahay oggolaaday oo fasaxayna manfacadiisa iyo dheeftiisaa badan shareecada islaamku marka waa shareecad meel fog wax ka fiirin ilaahayga kownkan abuurtay baa soo dejiyey meelayna innagu wax ka arkaynin bay wax ka arkaysaa indha ku garaadla sidoo noo kale ma aha masaalix fara badan iyo dano fara badan bay ilaalinaysaa dhib aan inoo muuqanin oo imaan karay ka hortegaysaa sidaas daraaddeed baa ruuxa shareecada ilaahay ku toosahay ruuxa weeye ruuxa dhibaato adduun iyo dhibaato aakharana ka badbaadaya maslaxo adduun iyo maslaxo aakharana ruuxa gaadhaya waa ruuxa shareecada ku toosay wey maxaa yeele shareecadu ayadaa xogogaalah ayadaa danahaaga taqaana adugu in badan danahaaga ma garanaysid waxaa laga yaabaa inaad ishallayso oo danahaagii aad ku tumato adogu xagaaji isleh ayaa dhici karaysa sharecada islaamku marka waa sidaa waxaa ka dhalan karta marka haddii aan la hagaajinin calaaqada iyo xidhiidhka ragga iyo dumarka dhex maraysa ajnebiga kale ah haddii aan la sixin oo shareecada la waafajinin oo wixii khaldan aan laga sixin dhibaatooyin waaweyn baa imaan kara dhibaatooyinka waaweyn imaan kara waxaa ka mid ah mujtamaca akhlaaqdiisaa dhimanaysa dumarkii raggii haddii laysku fasaxo sida gaaladu isugu fasaxan tahay oo kale xayawaanaadkii xooluhuna isugu fasaxan yihiin oo wax shuruuc iyo nidaam kala hagaajiyaba uusan jirin shayga ugu horreeya dhimanaya alqiyam alakhlaaqiya waay wixii qiimo lahaa ee akhlaaq ahaa waa dhimanaya mujtamacna hadday akhlaaqdu ka dhimato wax jira ma aha mujtamac waa akhlaaq inama alumamu alakhlaaqu maa baqiyat ummadii intay jirto waa intay akhlaaq leedahay wey mar hadday ummaddu akhlaaq weydo oo qiyamkeeda akhlaaqigaa dhintaan iyadiiyo xayawaanaadkiiyo xooluhu ma kala sokeeyaan kow waa marka koowaad arrinta labaadee imaan karta waxay tahay cudurro waxaa imaan kara oo xidhiidhkaa khaldan ee rag iyo dumarka dhex maraya ku imaan kara cudurro halis ah oo bini aadamka in badanoo ka mida khatar gelin kara waana tuu nebigeennu tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidkii cabdullaahi bni cumar fii sunan ibni maajah wagayrihi nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam muhaajiriintuu la hadlayey wuxuu yidhi muhaajiriinow saxaabadiisa saxaabadiisa raggii maka ka soo hijrooday wey muhaajiriinow buu yidhi shan arrimood ilaahay waxaan ka baryayaa inaydaan gaadhin shan arrimoodoo soo socda alla waxaan weyddiisanayaa inaydaan gaadhin oo idinkoo nool aysan imaanin shantaa arrimood wuxuu nebigu u hormariyey sal lla alay wasalam sinada iyo faaxishada iyo xidhiidhka kharriban ee rag iyo dumarka dhex maraya bulsho dhexdeeda kuma faafo ilaa ay muujistaan oon la kala qarsaninba hadday taasi dhacdo buu nebi uhi sal lla alay wasalam alla wuxuu ku ibtileeyaa mujtamaca noocaas cudurro iyo daacuunno aan ummadihii ka horreeye soo marin walu fiirsada xidhiidhka kharriban ee marka labadan jinsi dhex maraya sida xoolahana ay u wada dhaqmayaan oo laysku fasaxayo wax shuruucoo kale ilaalinaysa aynan jirin waxyaaluhu keeni kara waxaa ka mid a cudurro aan caalamkaba soo marinoo cusub khatarna bini aadamka geliya misdaaqa xadiidka nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waaqican maanta aan ku noolahay baa markhaati cad ah nebigu waa ka sii warramay laakiin waaqica siduu u sheegay bay u dhacday mujtamacaadkan maanta jooga iyo bulshooyinkan maanta jooga markay rag iyo dumarkii isku fasaxeen shareecadii calaaqaadkooda saxaysay ilaalinaysayna la fogeeyey maxaa ka dhashay waxaa ka dhashay ilaahay inuu adduunka ku sallido cudur sanadkiiba dilaya malaayiin ayaga ka mid a waa tii nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh cudur dabar gooya oo wax badan galaafta ayaa ilaahay ku salliday subxaanahu wa tacaala nebi maxamedna waa sii sheegay sababtuna waxa weeye waa xidhiidhka kharriban wa xidhiidhka khaldan iyo calaaqada khaldan ee labada jinsi dhex maraysa wey waxaa ka mid ah cadaab aakharo ciqaabo fara badan oo aadan adiga garanaynin say u imaan karto allah subxaana wa tacaala xaggiisa ka yimaada intaasoo dhan waxaa weheliya bini aadamku wuxuu sharaf ku leeyahay oo xayawaanaadka kaga gedisan yahay iyo noolaha kale in badanoo ka mid a wuxuu kaga gedisan yahay ilaahay wuxuu ku fadilay oo derajo kor uga qaaday yacnii xoolaha xoolaha waa ka fadilay xoolaha sidiisii oo kale inuu u noolaado oo dhaqankii xoolaha oo kale ku noolaado oo meeshii ay lab iyo dhadig iska helaanba ay iska haystaan oo isku tacalluqaan wax weeyaan waa dhaqan inxitaad iyo hoosu dhac bini aadannimadii inta hoos loogu dhacay deraggii xayawaanaadka hoos loogu dhacay waxaasoo dhan waxay ka dhalanayaan marka baahidan labada jinsi ku jiray isu baahan yihiin haddaan la hagaajinin oon la nadaaminin oo qorshihii ilaahay ugu talagalay aan lagu wadin wax badan baa hallaabaya markaas noloshii waa fasaadaysaa mujtamacii waa fasaadayaa allihii kownkan abuurtay waa ciqaabayaa ciqaabtii aakhara waa dambaysa khasaare adduuniya khasaare aakharaa lagu dhacaya saas daraaddeed laabudda in la ilaaliyo nudumka iyo dawaabidda shareecada islaamku ay dejisay shareecadii samadow waa shareecadii rabbi subxaana wa tacaala waa shareecadii maslaxada iyo manfacada waa shareecadii madarrada iyo dhibka dadka kala dagaalamaysay shareecada inaan ilaalinno ayaan ku gaadhi karnaa danaheenna asagoo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh khatarta ay leedahay labada jinsi khatarta ay leedahay labada jinsi calaaqadoodii xidhiidhkoodu hadduu xumaado isagoo nebigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh dhil- dhibka ka dhalan kara ayuu xadiidkii abi saciidin alkhudri nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam ina addunyaa xulwatun khadira adduunyadu waa shay macaan oo haddana cagaar ahoo midabkiisu cagaarya naftaa jecel baa laga wadaa wa ina allaha mustakhlifukum fiiha fayanduru kayfa tacmaluun allana adduunyadu idiin dhiibi wuxuuna idinku dhiibayaa inuu idin fiiriyo bal sidaad yeeshaan maxaad samaynaysaan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam faataquu اddunyaa waataquu الnisaa war adduunyo iska jira dumarkeedana iska jira limaada adduunyada noocyaheeda kala duwan oo xoolaha leh oo kuraasta iyo boqortooyada leh oo magaca iyo shuhrada leh oo intaas oo fitan leh buu nebigu si gooniya wuxuu us u magacaabay markuu adduunyoo dhan ka digey buu si gooniya haddana wuxuu u taabtay wattaqu nnisaa iska jira wuxuu nebigu daba dhigay sal lla alay wasalam faina awala fitnati bani israa'iil kaanat fi nnisaa buu nebi uri sal lla lay slam fitnadii ugu horraysay ee reer bani israa'iil dumarkay ka bilaabatay buu nebigu uhi salawatu rabbi waslamu caleyh ummaddii inaga horraysay mujtamacii inaga horreeyey reer bani israa'iil fitnadoodu kow waxay ka bilaabatay calaaqada ragga iyo dumarkoo hallaabay shuruucdii iyo shareecadii loo dejiyoo laga tegey wixiioo isku dhex fakaday tanay ka bilaabatay fitnadii ugu horraysay ciqaab ilaahay baa timid akhlaaqdii baa fasaaday reer bani israa'iil halkaasay ku hallaabeen kadibna alla wuxuu ku salliday cadow bannaanka kaga yimid oo markay akhlaaqiyan fasaadeen buu ilaahay wuxuu ku ciqaabay in cadow dibadda lagu sallido reer bani israa'iil waa kii la burburiyey bacda nebiyillaahi sulaymaan calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam waa kii ilaahay ku salliday wataniyiinta waa kuwii la babaabi'iyey waa kii dowladdooda la tirtiray reer bani israa'iil dowlad u istaagta bacda daalika waa qarnigii hadda tegay aakhirkiisii wey muddo dheer oo dhowr kunoo sano ah taqriiban dowladii uma istaagin xaggay maxay ku timid waxay ku timid dumarkaa fitneeyey oo dumarkii iyo raggiibaa isku fitnoobay akhlaaqdoodii baa hallowday ciqaab ilaahay baa ku dhacday waa burbureen waa kala qaxeen way kala tageen adduunkay kala galeen ilaahay subxaana wa tacaala ciqaabtaasuu ku keenay sababtuna waxa weeye calaaqadaa hallowday calaaqadaasi marka in la hagaajiyo laga taxadaro waa masale lagaa maarmaana walaalayaal waxaana intaasi muqadimo markaan ka dhigno aan u gudbaynaa xidhiidhka rag iyo dumarka dhex maraya labada jinsi wuxuu u baahan yahay wax la yidhaahdo awalan almufaasala waalmumaayaza wa cadamu alikhtilaat labada jinsi waa in la kala sooco waa in la kala madho waa markay ajnebi kale yihiin baan ka hadlaynaa markay isqabaan ama maxram isu yihiin kama hadlayno taas laakiin markay ajnebi kale yihiin waa in la kala fasliyo waa in la kala sooco waa in la kala fogeeyo waa in aynan isku dhex qasmin waa inaynan isku dhex qasmin ama goobaha tacliimta ee waxbarashada ha noqoto majaamicda caamka iyo xafladaha laysugu imaanaya ha noqoto shawaaricda iyo jidadka ha noqoto li'anna isdhexgalkooda ay isdhex galaani mafaasid fara badan iyo dhibaatooyin fara badan buu keenaya nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka asiidin alansaari saxaabiga la yidhaahdo uu warinayo ayaa nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh dumarkuu la hadlayay wuxuu ku yidhi nebigu sal lla lay waslam ista'khirna ista'khirna durka buu nebigu sal lla lay slam waddada kala barhkeeda iyo barhtamaheeda ka durka dhinac u bata fainnahu laysa lakunna an tuxaqiqna ariiq kuna dhacyina kala soocan yihiin tacliinta iyo goobaha waxbarashada waa in la kala soocan yahay goobaha laga adeegto waa in la kala soocan yahay kala soociddaa iyo isdhexgel inaan la isdhexgelin waa maqsad ka mida maqaasidda shareecada waana dawaabidda shareecadu ay u dejisay labada jinsi markay ajnebi kale yihiin dawaabidda iyo shuruucda kale ilaalinaysae loogu talagalay in la ilaaliyo ayay ka mid tahay haddii la isdhex galo maxaa ka dhalanaya haddii laysku dhex fakado oo laysdhex mushaaxo oo laysdhex fadhiisto oo la haasaawo oo layska sheekaysto maxaa imaanaya maxaa dhiboo ku jira dhibaatooyin waaweyn baa ku jirta dhibaatooyinka ku jira waxaa ka mid a awalan waxaa dhimanaysa maaddada la yidhaahda maaddatulxayaa xishoodkaa dhimanaya xishoodkuna waa iimaan nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ina alxayaa'a waaliimaana qurinaa jamiican iimaanka iyo xishoodka waa laysku lammaaniyey buu nebigu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh labadoodu way isku lammaan yihiin faidaa rufica axaduhumaa rufica alaakhar midkood haddii la qaado oo uu meesha ka baxo kii kalena waa raacaya meesha maxaynu ka fahanay xishood hadduusan meesha oolin iimaanna ma yaallo xadiidkii kale waa kii nebigu lahaa waalxayaa'u shucbatun min aliimaan xishoodku waa gabal iimaanka ka mid ah bal gabaladiisa muhimkaa buu ka mid yahay xadiidkii cabdullahi bni mascuudna ee saxiixulbukhaariga nebigu waa kii laha sal alla alay waslam murtida laga soo gaadhay ambiyadii hore waxaa ka midee laga hayo idaa lam tastaxyi fasnac maa shi'ta haddaadan xishoonaynin waxaa doonta samee macnaheedu waxa weeye ruuxu hadduu xishoodku ka dhammaado wax walba waa laga fishaa wax walba waa ka suuroobaan xishoodkaasi marka waxaa dilaya labada jinsi isdhexgalkooda saas daraaddeed baad arkaysaan ninka badsada dumarka dhex joogiddooda la noolaanshahooda la fadhiisigooda xishoodkaa ka dhammaada ilaa marka dambeba uu dumar oo kala noqdo xasaasiyadba ma qababa inuu iska dhex joogo kadaalika haweenayda ragga ku dhex nool goobaha iskuullada jaamacadaha majaalista laysugu yimaado ku dhex korta iska dhex joogta marka dambe nin bay noqotaa waxbaba kamaba qabtaba habay yaraatee dhaqankii iyo dabeecaddii raggoo kaley qaadanaysaa xishoodkuna waa ka dhammaanaya xishoodkaasi hadduu dhintana waa saa aan soo sheegno iimaankii asaaska u ahaa diinta waa dhimanaya waa qodob qodobbada kaleeto iyo waxyaalaha kale ka dhalanaya way fara badan yihiin waxaa ka mid ah labada jinsi kullamaa ay kala maqnaadaan mar kastoo ay kala qarsoon yihiin ooy kala fog yihiin xiisaha ay isu qabaan baa badanaya xiisaha ay isu qabaan iyo rabidda ay israbaan baa badanaya haddii laakiin inta la isku dhex sii daayay ay isku rigtaan isku rigtaan oo isdhex galaan oo ikhtilaadaan raggana xasaasiyadaa ka tegaysa dumarkana xasaasiyadaa ka tegaysa a waa waxa reer yurub haysta waay caddaankan iyo mujtamacaadkan reer yurub dhibka haysta way ninkii waxaaba laga yaabaa haweentii waa u waa u baahan yahay laakiin maba dareen qaadayaba naagtiina waa baahanta laakiin maba dareen qaadaysaba dareenkii maxaa tegsiiyey dareenkii waxaa tegsiiyey waa laysku rigtay waa laysku dhex jiraa lama kala soocna wixii waa dhintay marka leanna waxaa la yidhaahdaa kasratu almasaas tudhibu alixsaas baa la dhahaa taataabashada faraha badan waxay tegsiisaa dareenka dareenkaa dhimanaya marka dareenku inuu dhintana lama rabo maqsad weyn baa ku jiro sharci saas daraaddeed dumarka waxa loo asturayo indhaha looga asturayo waxaa la rabaa ishu markay ku dhacdo horayna aynu u arki jirin macno weyn bayay u samaynaysaa ishu laakiin hadday ku badato ku badato ku badato war wuxu aa waxaad arki jirtay waa soo wixii wixii uun ma ah halkaasay u taagantah xikam fara badan oo marka sharci ah oo innaga markaa inaynaa ku baraarugin ay dhici karayso baa meesha ku jirta a xikam fara badan baa ku jira marka in labada jinsi la kala fogeeyo nebigeennu ilaahumma inayba dani kalifto mooye mar hadday ajnabi kale yihiin waa in la kala sooco walilasaf waxaa aad nasiib xumo u ah in mudawladaha islaamka iyo mujtamacaadka muslimka ah dumarka iyo ragga waxbarashadooda laysku dhex baro baynamaa dawlado fara badan iyo mujtamacaad fara badan oo gaalo ah intay arkeen mafaasidda iyo dhibaatooyinka ku jirta ay keeneen in la yidhahdo dumarkiina gooni wax loo baro raggana gooni wax loo baro xataa gaaladii baa dareensan oo ka dhawaaqaysa dhibaatada ay leedahay tacliimta mukhtalidka ah ee raggiyo dumarku ay isku dhex qasan yihiin nebigeennana waad garanaysaan salawaatu rabbi wasalaamu calayh goobaha cibaadada iyo marka la isugu yimaado dumarkana gooni bay u tukan jireen meel gooniyay ku tukan jireen gaadaal bay mari jireen raggana gooni baa la soo marin jiray ilaa nebigu yidhi sal lla alay wasalam khayru sufuufi annisaa'i awaluha وخير صفوف الرجال آه ما هي؟ خير خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها أبو النبي صلى الله عليه وسلم raggu markay salaada tukanayaan oo safka ku jiraan oo dumarka isla tukanayaan safka ugu khayr badan waa safka u horeeya dumarkana safka u khayr badan waa safka ugu dambeeya limaadaa safka ugu dambeeya loo yidhi liannahu abcad min alrijaal laanna raggii buu ka fog yahay kuwa ragga u soo dhowey safka ragga ku xigaayay khaasatan waagii hore labis badanna ma jirinoo laba laba qayd baa midna kor laga qaadan jiray midna hoos laga guntan jiray bal mararka qaar waxaa dhihi jirtay inuusan ninku xataa qaydkii koreba heli karinba go' ma haysto qayd basu hoos ka guntay markaasuu nebigu ku dhihi jiray sal lay waslam qaydka hoos una ha ka guntanin halkan intaad ku xidho luquntaa qaar jidhka qaybtiisa kore ka midan ha qariyo hoostiina ku qari ninka marka hal qayd kor iyo hoosba ka wada xidhan markuu sujuudahayo iyo markuu soo toosahayo iyo cawradiisii ruuxa ka dambeeya bawdadiisii iyuu arkaya ilaa uu nebigu ku yidhi sal lay slam dumarka madaxa kor ha u qaadinoo sujuudda ha ka toosina ilaa raggu soo toosaan suga baa layidhi a sababtu waxa weeye safkii bay ku soo xigaan marka laakiin inay isdhex galaan oo isla tukadaan oy safka wada galaan maya hadigii nebiga ma ahayn salawatu rabbi wasalaamu calayh intii la kala fogayn karo wuu kala fogayn jiray rasulka sal lay slam xataa goobta maalinta ciidda lagu tukadee musallehee bankee laysugu imaanayo dumarkana dhinac buu marin jiray raggana dhinac buu marin jiray noloshana sidoo kale jidka marka la wada marayo waa kaa nebigu yidhi sal lay slam kala baxa oo qoloba dhinaca marto hadiga nebiga salawatu rabbi waslamu aleyh kaas weye marka waa dawaabidda shareecadu ay dejisay mid ka mida dawaabidda shareecada waxaa ka mid ah gadu lbasar can الnadar labada jinsi markay ajnabi kale yihiin waa inayna isdaawanin waa inayna isfiirsanin waa in hadday indhahoodu isku dhacaan ay kala laabaan maxaa yeelay ishu iyo fiiradu waa leeb ka mida leebash leebash leebabka ibliis baa la dhahaa waa sahan sahan ishu iyadaa wax walba sahamisa ayadaa iridda furta furhi wey labo calaaqa xuni ay dhex martay calaaqadooda waxa fura u ah asaas u ah waa isha intayna jidhkoodu isgaadhin oo hadalkoodu isgaadhin oo sheekadoodu isgaadhin oo haasaawahoodu isgaadhin bay ishu isqabanaysa sida loo yidhiba culimmada qaarkood ay u yidhaahdeen nadratun faibtisaamatun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaa marka hore waa fiiro waa la ys arkayaa marka xigtana waa laysu muusoonaya waa laysu dhoolla caddaynaya waxa wey macnaha waa waa baaq waay waa laysu baaqaya marka xigtana fa kalaamun waa la wada hadlayaa ahlan wasahlan iyo marxaban baa markaa ku xigta fa mawcidun waa la ballamayaa fa liqaa'un waa la kulmayaa yaa fura'a marka ya yaa wax furay nadratun ishanaa wax furtay balaayo oo dhan ayadaa furtay lowlaa ishan ayna jiri lahaynna dadkani maba is arkeenba sooma sidaas daraaddeed ayay shareecada islaamku waxay ku dadaashay oo aad u amartay rag iyo dumarba mar haddii ajnebi la kala yahay isha yaan laysku fiiqin isha ha fiiqina soo reebo wax la soo hadh sida rabbi subxaana wa tacala qur-aanka ku yidhi waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim wayaxfaduu furuujahum ragga mu'miniinta waxaad ku tidhaahda ood gaadhsiisaa isha qaarkeed laaba farjigoodana ha xifdiyeen maxaad ka fahantay markaa isha laabiddeedu waxay sabab u tahay farjiga xifdintiisa xubinka ilaalintiisa isha oon la laabinna waxay sabab u tahay inuusan xubinkii taranku ilaashamin dalika askaa lahum alle subxana wa tacaala inay isha ilaaliyaan farjigana xifdiyaan ishana laabaan ayaa u daahirnimo badan ayaa u nadaafad badan qalbigooda dhaqankooda akhlaaqdooda dahaaradu saasay ku jirta haddii kale waa wasakoobayaan dumarkana rabbi wuxuu ku yidhi subxaana wa tacaala waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna dumarka mu'minaadka iyagana ku dhebaalay nebiga sal lla lay slam waxaad ku dhahdaa indhihiinna qaarkood laaba araggiinna laaba fiirada daaya ajnebiga ha daawanina a soo reebtaa la leeyahy xubinka tarankana ilaaliya isha haddaad ilaalin weydo bimacnaa xubinkii taranka waad u sahan tagtay xumaan baad u soo fiirisay sidaas daraaddeed ba shareecada dawaabidda waxaa ka mid a in daawashada laysdaawanayo isbiirsiga la daayo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiid abi hurayra fii saxiixi albukhaari buu rasuulku wuxu ley sl lay waslam ina allaha kataba cala bni aadama xadahu min azina ilaahay ibni aadamka korkiisa wuxuu ku qoray qaybta ama nasiibka uu zinada ku leeyahay adraka dalika laa maxaala ruux walbana qaybtii zine looga qoray waa haleelayaa waana gelayaa mana ka fakan karo markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam fazina alcayni annadar wazina allisaan almantiq wاnnafsu tamanaa watashtahii wاlfarju yusadiqu dalika aw yukadibuhu nabgu sl lay waslam isha zinadeedu waa inay wax daawato oy xumaanta fiirsato carabka zinadiisuna waa inuu hadloo ka sheekeeyo oo maxaasinta dumarka iyo cawraadkooda iyo wixii alla xarrimay inuu ka sheekeeyo carabka zinadiisa way labadaasi markay zinaystaan oo ishiina aragto carabkuna aad u badiyo oo warkii muxuu ahaayey labada jinsi ku saabnayd aad uga sheekeeyo waxaa ku xigta markaa wannafsu tamanaa watashtahi naftu markaa waxbay rabtaa shaygii bay doonaysaa ruuxii bay riixaysaa kadibna xubinka taranka ayaa arrinta marka ama rumaynaya oo fulinaya ama isagaa beeninaya meesha macnaha waxaa laga wadaa inta hore oo dhan waa hordhac waa muqadimaad waxbay diyaarinayaan ishu waxbay diyaarinaysaa carabku waa diyaarinayaa lugtu way diyaarinaysaa gacantu way sii diyaarinaysaa intaasi markay hawshooda gutaan oo soo diyaariyaan odaygii hawsha fulin lahaa ama diidi lahaa waa xubinka taranka ah yukadib aw yusadiq waxaa lagu fahansiinayaa marka nebigu ina fahansiinaya salawaatu rabbi wasalaamu calayh isha fiiradeedu waa zino xadiidu jaabir bn cabdillah fi saxiixi muslim ayaa nebigu wuxu uhi sal lay slam almar'atu ina almar'ata tuqbilu fii suurati shayطaan wa tudbiru fii suurati shayطaan haweenaydu markay kugu soo jeedana shayطaanku waa kugu fitnaynayaa suuro shayطaan oo kale baa ku soo qaabilaysa markay kaa sii jeedana suuro shayطaan oo kaleeto ayaa kugu ayaa kaa sii jeedsanayso waa kugu fitnaynaya faidaa ra'aa axadukum imra'atan acjabathu midkiin hadduu arko haweenay uu u bogay sii jeedkeeda ama soo jeedkeeda u cajabiyey oo naftu raacdoyo ka raacday hadduu arko hee faliya'ti ahlahu buu nabi uri sal alay wasalam intaad soo noqoto reerkaagii guriga kuu joogay markaasi ku soo noqo xaajadaada ku gudo faina dalika yaruddu maa fii nafsi bu nab sal lay slm dareenka kugu jira ee shaydaanku kaaga faa'iidaysanaya haweenaydan uu kugu fitnaynayo dareenkaasi haweenaydaadii baa kaa jebin wixii aad dareemaysay way kaa tegi orodoo iyadii ku soo gudo riwaayo kale nebigu wuxu uhi sal lay slam faina aladii macaha milu aladii macaha tan aad daba ordaysee lagu daba dhigay waxa ay sidateed ka doonayso iyo middii aa guriga kuu joogtay waxay haysayeed kaga timid waa uun isku mid waxba kuma kala gedisna shaydaan unbaa ku leh war waxaadan arag oo maqal bay tani wadataa mooye waxay ku kala gedisayeen male bu nebi uhi salawatu rabbi wasalamu calayh faina aladii macaha milu aladii macaha sidaas daraaddeed xadiidka dantan ka leenahay waxa weeye fiirada labada jinsi ay isfiirinayaan waa dabin shaydaanku ka faa'iidaysanayo oo dadka u qurxinayo oo uu isku fitnaynayo oo ninka khariisadiisiina uu ku kicinayo haweenayda khariisadeediina uu ku kicinayo kadibna wuxuu isku dayayaa inuu khariisadaa ruuxa meel xun ku rido dawaabidda marka laga maarmaankaa waa taas oo fiirada in la xadido cali bni abi aalib nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam yaa caliyu buuhi caliyow laa tutbici nadrata nadra hadday ishu kaaga dhacdo marka ugu horraysa mar labaad ha ku celina soo reebo faina laka aluulaa walaysa laka alaakhira buu nabi ur sal lay slam midda hore ee ishu kaaga dhacday adaa iska leh laguma haysto laakiin waxaa laguu qabsan oo laguu qori markaad ku celiso ood ku celiso oo daawato a hadda imtixaan wuxuuba yaallaaba gurigii reerkaagu kuu joogay ee ilmahaagu kuu joogeen ee shaqada markaad ka timid oo shaaricii iyo naagihii qaaqaawanaa iyo hadday haweenay tahay raggii qaawanaa iyo aad kaga timaadeen kii hadda waaba layskala soo tegayoo gurigaaba laysu dhex fadhiyaaba a gurigii baaba waxaa kuu fadhfadhiya oo kugu sugahaya naaga qaaqaawan hadday haweenay tahayna niman qaaqaawan baa guriga ku sugahaya oo aadan ka xishoonaynin ruux caadiya markaad fiirinayso waxoogaa xishood baa ku galaya ama cabsiyo waxaas dhihi war maxaad iga fiirinaysaa inuu ku dhahaad ka yaabi soo ma laakiin markaad intaad telefishin dhigato aad u jeedsato oo meeshaasi waxa qashinka ka socdaiyo curyiga iyo qaawanaanta aad daawanayso ilaahay ood ka cabsan mooyaane wax yac ku dhihi ma jiro wax aad ka baqiyo waxaad ka xishoon midna ma jiro imtixaanku marka wuxuu gaadhay xataa guryaha dhexdoodii inaan ku nabadgeli laana walaa guryo walaa masaajid walaa meel la isugu yimaado fitno waxay noqotay shaa'ica oo caamay noqotay dawaabida loo baahanya marka taas wey xaalaad daruuro ah oo dani kugu qabatay oo dani kalliftay siiradu mamnuuc ma aha laakiin asalkeedu waa mamnuuc shareecaduna ma ogolo mafaasid iyo dhibaatada ka dhalan kartana taa aan tilmaannay iyo kuwo la mida waxaa ka mid ah dawaabida loo baahanya in la ilaaliyo labada jinsi markay ajnabi kale yihiin isma taaban karaan jidhkooduna isma gaadhi karo mar hadday ajnabi kale yihiin ninku hadduu taabto haweeney ajnabi ka ah wuu zinaystay waase zinadii yarayd waay yaryaraysiisa male zino haa waa zino yar intaad tidhaahdo ha iska qasanni yaryaraysi male haweenayduna nin ajnebi ka ah markay jidhkiisa taabato way zinaysatay waa calaaqo khaldan waaye xidhiir khaldan waaye sidaas daraaddeed ayaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidka fii saxiixi muslim kutiba cala bni aadam nasiibuhu min azina ibni aadam wixii uu zino ku lahaa iyo qaybtiisii waa loo qorayo way u qadarantah mudrikun dalika laa maxaalata laba gooroba ilaa wa ilaabana waa kii ku dhacaya wey falcaynaani zinaahuma alnadar waludunaani zinaahuma alistimaac wallisaanu zinaahu alkalaam walyadu zinaaha albatshu buu nabi ur sal alay waslam waalrijlu zinaaha alkhutaa labada indhood zinadoodu waa inay wax daawadaan oo xaaraamta fiirsadaan labada dhegoodna zinadoodu waa inay xaaraamta dhegaystaan carabkana zinadiisu waa inuu xaaraamta iyo xumaanta ku hadlo ku haasaawo gacantana zinadeedu waa inay taabato wixii laga xarimay jidhkii xaaraanta ahaa inay taabato ajnebiga ka aha gacan zinaysatay wey lugtana zinadeedu waxa weeye waa inay u socoto ballantii lalahaa baad u sii socotaa intaadan hawshii weyneedba gaadhin lugtaadu waa zinaysanaysaa saas way macnaha nebigu markaa kadib a wuxu uhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh waalqalbu yahwa wayatamanaa qalbigu waa jeclaanayaa waana doonayaa kulli waa iskaalmaynaya ishii dhegihii lugihii gacantii qalbigii oo jacaylkii iyo dooniddii ka imaanayso markaa kadib baa nebigu wuxu uhi sal lay waslam wayusadiqu dalika alfarju aw yukadibuhu markaa kadib hawshii xumayd faaxishadii inay dhacdo waxay ku xidhan tahay inuu xubinku fuliyo iyo inuu diidoo beeniyo ujeedadu maxay tahay marka taabashada gacantu waa mamnuuc bal nabigeenna sal lay waslam xadiidka macqil ibnu yasaar fii mucjabi طabaraani bisanadin صaxiix ayaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam لأn يطcna في رأسi أxadكم بmkhyط min xadيid khayr lah min an ymasa امرأة laa تxilu lah midkiin in inta irbad la qaato irbad inta la qaato madaxa in lagaga duro oo maskaxda laga duleeliyo ayaa u dhaanta ugana khayr badan haweeney ajnebi ka ah jidhkeeda inuu taabto haweeney ajnebi kaa ah wuxuu leeyahay waa in adeertae oo ilmaadeer baanu nahay oo labaan kala tirsannahay sheekh waannu isla soo dhaqannaa ah weliganaba taan aanu ahay abbow iyo abbaayey in adeer baa la leeyahay majlis baa la wada fadhiyaa bal iskaba dhaafe salaan iyo taabashe waa la ismucaanaqaynaya qoortaa la isdhaafsanaya waa dad isguursan kara wa in adeertaa waa ajnebi bay kaa tahay in adeerka ajnebi buu kaa yahay haddaad haweenay tahay wax idinka dhexeeya male waa isguursan kartaa waa isguursan kartaa waa xaaraan ha waxyaalaha shareecadu ay diiday bay ka mid tahay dadka ragga iyo dumarka jidhkoodu isgaadhi karo ama waa ragga waa dadka asal ahaan aan isgeyin aan isguursan karin hooyadaa walaashaa habaryarta ayeydaa wahaakada gabadhaada tay kuway sii dhaleen carruurtaada awowga u tahay wahaakada ama waa haweenaydaadiyo xaaskaagi weeyaanoo xadhig isu kin keenay waxaan intaa ka ahayn jidhkeeda waxaad ka doontahay waa qalad jidhkeeda inaad taabatahay waa mas'ale shareecadu diiday weeye sidaas daraaddeed in labada jinsi ay isdhex galaan ilaa heer jidhkoodu isgaadho waa masale shareecada islaamku ayna ogoleen waa dawaabida loo baahaya in la ilaaliyo oo in uu jidhku in ilaahay kelimadiisu isu xalaaleeyo oo laysu xalaaleeyo mooye si kaleeto isuma taaban karayo isumana gaadhi karayo macnaha waxaa ka mid ah dawaabidda shareecada in la ilaaliyo loo baahaya calaaqada labada jinsi ka dhaxaysa in aan laysla goonin noqonin oon laysla cidlaysanin oo nin iyo haweeney ajnebi kale ah inayna meel iyagoo keligood ah ku cidlaysan guri gooniya inayna isla gelin baabuur gooniya oo muraayaduhu xidhan yihiinoo macnaha wax weeyaan ayna isla gelin a inaan laysla khalwoonin maxaa yeelay laysla cidlaysto laysna doonayo horeyna aan u soo sheegnay labada jinsi meeshay ku kulmaanba sida magnadkoo kale isu jiidanaya hadda mar haddii meel cidlo ah oon cidna laga xishoonaynin oon indhuhu ku qabanaynin haddii laysugu yimaado nebigu wuxu uhi sal lla alay wasaslam kaana ashaytaanu haaliahumaa shaytaan baa saddex ku ah fadhigaa iyo wada jooggaa ay wada joogaan shaydaan baa saddexeeyoo weheliya laba isu baahan shaydaanna saddexeeyo maxaad filaysaan meesha inay ka dhaxayso isku qalqaalinaya soo maha haa ziinadoodii iyo quruxdoodii buu istusayaa wuu isku soo dhowaynayaa wuxuu ku dadaalayaa inayna meeshaa ka kicin ayagoon xumaantii samaynin sidaas daraaddeed waa taxadar waxyaalaha taxadarka shareecadu qaadatay bay ka mid tahay intii waxanba imaan lahaaba iriddaba hala xidhaba islama cidloobi kartaan haddii laga maarmi waayo waa ragga ninka waa inay rag kale la joogaan hadday rag badan yihiin hal haweenayba ha ahaatee khalwadii waa ka baxayaan markaa hadday dumarku badan yihiin khalwadii waa ka baxayaan laakiin waxaa laga cararaya waxa weeyaan waa nin iyo haweenay keligood ah meel faaxishadu ka dhici kartana ku cidlaystay oo ku keliyoobay saas daraaddeed buu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh axaadiista saxiixa buu arrintaa iyadaa ku diidaya bal wuxuu leeyay nebigu sal lla alay slam iyaak iyaakum waadukhuula cala annisaa war waxaan idinka digayaa inaad dumarka u gashaan xadiidkaasi bukhari muslim baa soo saaray xadiidka cabdullahi bni cumar sidoo kale nebigu wuxu uhi sal lla alay slam la yadkhulanna rajulun bacda yawmi haada calaa mugiibatin ila wa macahu rajulin rajulun aw inaan maanta kadib yuusan nin u gelin haweenay laga maqan yahay muqiibadu waa haweenayda ninkeedii ka maqan yahay nin yuusan guri ugu gelin ilaa inuu nin kale la socdo ama laba ay la socdaan mooye musiiba hadda waxay ka joogtaa waagii hore si jamaaciyaaba loo wada noolaa oo dad wada nool oo qaraabo ahoo guriga dad badan ku nool yihiinoo wixii uun macnaha waxa weeye ruuxun faaxisho u qastay mooyaane wax yacani waxa weeye shuduudaadku ayna badnayn baa lahaa waagii hore laakiin caalamkan haddii la yidhi oo ruux walba guri gooniya degay gabadhii guri gooniya degan tahay hooyadii guri gooniya degan tahay degan yahay kii dhallinyaradaa guri goonuu degan yahay nin walba meel gooniyuu degan yahay meeshaasi waxa ka dhacaya iyo waxa imaanaya allahu aclam laakiin waa nooc ka mida taysiirka fududaynta xumaynta la fududeeyey bay ka mid tahay khaasatan markay dumar tahay haweenaydu ay dumar tahay asal ahaan waa inay dadkeeda la deganta ama waa inay guri nin kale oo ninkeedii ah ku wareegto ama waa inay dadkeedii iyo ehelkeedii iyo aabbaheed iyo walaalaheed iyo abtigeed iyo la nooshay laakiin waxa weeyaan haweenay aan cintaa midna la noolayn oo keligeed nool keligeed nool waa la soo booqanaya ha hebel baa u yimid waa keligii meeshaasaa cabbaar lagu haasaawaya lagu sheekaysanaya lagu qaxwaynaya shah baa lagu cabbahayaa waa keligood cajaa'ib allahu aclam waxa meeshaa ka so maa taxta maa duuna sutuur meeshaa waxa ka socda waa la zinaystay annaga ma dhihi karno laakiin wax shareecada khilaafsan baa lagu dhacay waxa shareecada khilaafsan oo dhaqan shaydaan ah bay dadkaasi ku dhaceen waxyaalaha in layska ilaaliyo loo baahan yahay ayay ka mid tahay dawaabidda ay shareecadu dejisay in la ilaaliyana u baahan waxa weeye labada jinsi goorta ay noqoto inay kulmaan oo kala maarmi waayaan inay kulmaan ajnebina kala yihiin mid walba waa inuu ka fogaado xaaladdaa iyadaa wixii kicinaya ka kale dareenkiisa ruuxa kale khariisadiisi iyo shahwadiisi iyo dareenkiisa iyo damciisa wixii kicinaya waa inuu ka fogaado haweenaydu khaasatan waa inay ka fogaato goorta ay rag ajaaniba la mucaamaloonayso inay ziinadeeda iyo quruxdeeda muujiso walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati aluulaa dumarka mu'minaadkaa baa lala hadlayay gurigiinna ku sugnaada haddaad inaad baxdaan ka maarmi weydaanna quruxdiinna iyo ziinadiinna ha muujinnina siday dumarkii jaahiliyada ee gaalada ee islaamka ka horreeyey quruxdooda u muujin jireen oo kale sidaasoo kale ha yeelina waa midda keentay shareecadu inay waajibiso xijaabka oo haweenayda muslimadda ama gabadha muslimadda ah markay la mucaamaloonayso ragga ajaanibta ama bannaankaba ay u baxayso inay isxijaabto waa midda keentay inay shareecadu tidhaahdo markay baxayso waxyaalaha ududgoon iyo cadarka iyo barfuunka iyo bukhuurka iyo halayska daayo limaada leanna haddii ninka ishiisiina la soo jiito sankiisiina la soo jiito naftu meel meeshay u bogtay laga raaciy soo laysdabageli maayo shareecadu waxay diidan tahay waa taa nebiguna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waa ka ku tilmaamay haweenayda iyadoo cadraysa oo soo udgaysa gurigeeda ka baxday waa zaaniyad maxaa zaaniyad wey loo yidhi liannahaa facalat maa yadcuu ila azina leannaha waxay samaysay wax ugu yeedhaya oo ugu baaqaya ragga zina ugu baaqaya a ugu baaqayo urka iyo udayga marka la helo waxa weeyaan shahwadii iyo khariisadii baa kacays kala diidan yahay taa iyadaa isla qodobkaa laftiisa waa ka keenay inay shareecadu tidhaahda labada jinsi markay wada kulmaan yayna hadalka isu dabcinin hadal dabacsan oo macaan oo dadka soo jiidanaya oo rabitaan ka muuqda iyo damac ha ku hadlina waa ka alla subxaana wa tacala qur-aanku yidhi falaa takhdacna bilqowl fayaطmaca aladii fii qalbihi marad haa hadalka ha jilcinnina ha dabcinnina haa oo haddaad dabcisaan dumarkii baa laga wadaa midka qalbigu ka jirani markaa uu idin damco damac baa gelaya haa haddaad hadalka aad u jilciso haweenaydu oo hadal waxoogaa uu ka muuqdo waxoogaa soo jiidasa ka muuqato ay ninkii kula hadasho wuxuu isleeyahy wallahi wayba ku rabtaaba a wallaahi meeshani meel laga fogaada mabaha waa meel lagaa jeceliya fayaطmaca aladii fii qalbihi marad allaha quluubta ka warhaya ee xogogaalka u waa wuxuu leeyahay kan hunguriga qabe ee qalbiga ka jirani waxaaba damac gelinba wax kale iska dhaafe hadal waxoogaa yaro dabacsan aboowa soo dhowow oo kale aboowa soo dhowow bas intaa wuxuu u qaadan in la raboba hawshu soo dhowow keliya meehe intaa wax ka weyn iyo hunguri intaa ka weyn baa isaga ku jira kaalay shaaha cab ma aha kaalay meesha ku nasa maaha kaalay hallaysa salaama maaha wax ka weyn rajo ka weyn baa isaga markaa ku jira damac ka weyn baa ku jira meel buu u hanqaltaagayaa sidaas daraaddeed buu rabbi wuxuu leeyahay falaa falaa takhdacna bilqowl hadalka ha jilcinnina waxaa la yidhi waqulna qowlan macruufan ha caytamina macnaha hadalka ha jilcinnina ma aha macnaheedu ma aha caaya dadka ma aha dadka caaya ma aha dadkan ha caayin hana aflagaadaynin hadalkana ha ku qallafinin hadal soo jiitana ha kula hadline hadal macruuf oo wanaagsan oo si tabiiciya dadka ula hadla haddaad la kala maarmi waayo in la wada hadlo hadalladan marka reer magaalnimada ehee madaniyadu keentay hee macno la'aanta ah ee khaasatan dadka da'yartae ragga iyo wiilashiiyo gabdhuhu isdhaafsanayaan kaa way midka laga hadlayo falaa takhdacna bilqowl hadalkaa dabacsan daaya hadalkaa dabacsan joojiya waxyaalaha sharcadu diiday bay ka mid tahay macnaheedu ma aha sharci ahaan rag iyo dumarku meel isugu imaan isuguma imaan karaan maaha way isu imaan karaan meel cibaada isugu imaan karaan oo ku wada tukan karaan suuq baa ka dhexayn karo way ka wada adeegan karaan goob waxbarasho way kulmin kartaa laakiin laba gooroba waana inay kala faslisan yihiin oo kala soocan yihiin haddana maca daalika waa in wax kasta oo qariisoo shahwada kicinaya in laga fogaado way macnaha waxaa ka mid a qodobada muhimkaa markii labada jinsi ay rabaan inay kala gutaan dantooda isguursan rabaan xaajada iyo baahida ay gudanayaani waa inay dariiqeeda marto gabadhuna waa in ehelkeediiyo reerkeeda laga soo doono oy weligeeda ka dambayso ninka doonaya haweenay inuu guursadana waa inuu dariiqii u maro oo weligeeda weyddiisto ehelkeedii ka doono bannaanka waa inaan laysku eryanin bannaanka waa inaan layska khudba siraysanin meelahaasi waa inaan laysla gelin wadaaddo waxalleeyo oo meelahaasi waxoogaa waxoogaa intay qaadaan dadka isu meheriya waa inaan la aadin waa inaan laysmasaafaysanin oo laysla cararin waa in sariiqii saxdaa laysu maro haddii laysguursanayo oo guri la wada dhisanayo oo nolol la wadaagayo oo ilmo la dhali rabo oo shahwo laysku gudan rabo waa in dariiqii shareecadu dejisay la maro waa in gabadha waalidkeediiyo ehelkeed loo tago ayaduna ayna noqonin waxar waxar baadi ah oo meelaha bannaanka laga kaxaysta waa inayna noqonin haa xoolo markay baadi yihiin baa meelaha dhegta inta la qabsado layska kaxaystaa gabadhii karaamaysnayd ee sharafsanayd ee la korsaday ee aabbaheed korsaday ee reerku koriyey ee yacni waxa weeyaan meeshaa qiimaha ku lahay halkaa qiimaha ku lahay inta layska yimaado uun midayna garanayninoo majhuula inuu dhegta iska qabsado oo iska kaxayso waa masale iyadana ceeb ku ah kan samaynayana ceeb ku ah shareecada islaamkuna nebigu wuxuu leehay salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweenay kasta oo guursata iyadoon weligeedu u idmin aabbaheed u idmin weligeedu fasixin raalli ku noqonin guurkeeda waxba kama jiro laa nikaaxa ilaa biwaliyin wa shaahiday cadlin guurka iyo zinadana waxaa u dhexeeya waxaa u dhexeeya waa iclaanka inuu noqdo guurku guur la og yahay laga qayb galay muxuu ahaayey la cilaamiyey aclinu nikaax laakiin qarqarsoodi wax qarsoon haddaad aragto wax qarsoon timir laf baa ku jirta yidhahdaan soomaalidu wax la qarqarinaya haddaad aragto xaaraan kama madhna aclinu nikaax xalaal maalinimaa la qashaaye muujiya waa markii jidkiisi iyo dariiqii saxda loo maro haddii la doonayo in guri la dhistana oo laysku reeroobana waa in dariiqaa la maro waay waxaa ka mid a qodobada muhimka ah iyo dawaabidda shareecadu ay dejisay labada jinsi xidhiirka ka dhaxayn karaya waa in labada jinsi mid walba uu laasimo oo uu ku socdo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu u abuuray iyo qaabkuu u abuuray iyo dabeecaddu u abuuray jinsina waa inuusan jinsika kale dhaqankiisa raadinin khasaa'is baa jirta wax labada jinsi ka dhexeeyana waa jiraan jinsi walba wuxuu gooni leeyahayna waa jiraan labiska hadday tahay takwiinka iyo jidhka hadday tahay qaabka laysu qurxiyo hadday tahay wixii khaas ku ah dumarkana waa inay dumarku laasimaan wixii ragga khaas ku ahna waa inay raggu laasimaan laakiin waxaa la diidan yahay raggu intay dhaqankoodii ka fallaagoobaan inay dhaqan dumar qaataan ama dumarku intay dhaqankoodii ka soo fallaagoobaan inay rag iska yeel noqdaan oo ragga dhaqankooda qaataan waa ka nabigeennu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh odhanaya lacana allaahu almutashabbihaati min annisaa'i bialrijaal lacnad ilaahay ha ku dhacdo dumarka ragga isu ekaysiinaya waalmutashabbihiina min alrijaali biannisaa ragga dumarka iyaguna isu ekaysiinaya oo dhaqankii dumarka qaadanayana lacnad ilahay ha ku dhacdo axmed iyo arbacadaa soo saara nisaa'i mooye xadiidkaas abu hurayra sidoo kale nebigu wuxuu ka warinaya inuu nebigu uri sal ly slam lacana allaahu arajula yalbasu libsata almar'a ninka lebiska dumarka qaadanaya oo siday dumarku u labisteen u labisanaya say u socdaan u soconaya dhaqankoodii oo kale yeelanaya akhlaaqdii dumarka goonida u ahayd qaadanaya ninka noocaasa ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo walacana allahu almar'ata talbasu libsata arajul haweenayda lebiska ragga qaadanaysa dharkii ragga khaaska u ahaa dhaqankii ragga khaaska u ahaa socodkii ragga khaaska u ahaa haweenayda iyaduna qaadanaysay isu ekaysiinaysa ragga ayadana lacnad ilahi ku dhacda buu nabi uri salawatu rabbi waslamu caleyh maxaa la doonayaa labadan jinsi abuurkoodiiba alla kala duwayba subxana wa tacala walu fiirsada marka ugu horreeyay dhashaanee hooyada caloosheeda ka soo baxaan isku nooc uma yaallaan isku nooc uma yaallaan markay koraan ooy weynaadaan mid walba wuxuu yeelanayaa khasaa'is ka duwan kan kale ninkii jidhkiisii wiilkii jidhkiisii waa ad adkaanaya murquu yeelanaya garh baa ka soo baxaya wahaakadaa macaalim waxaa ka imaanaya ninnimo haweenaydiina macaalimtii dumarnimo ayaay markaa yeelanaysaayo naasaa imaanaya codkeedii baa cod dumar noqonaya jidhkeedii baa jidh dumar noqonaya ilaahay baa kala duway abuurka ku kala duway subxana wa tacaala mid walbana waxaa loo diyaariyey oo loo hagaajiyey muhimmaddii uu nolosha ka qaban lahaa dumarka waxa sidan loogu abuuray ilaahaygii abuurtay baa saa ugu talagalay sida uu u abuuray iyo shaqada loogu talagalayna way isleeyihiin raggana ilaahay baa sidan u abuuray allaha saa u abuuray iyo shaqaduu ugu talagalay inay qabtaan oy nolosha ka qabtaanna way isleeyihiin sidaas daraaddeed in wixii laysku dhex daro oo raggiina xagga u yaacaan dumarkiina xagga u yaacaan oo dhaqankii isku khaldamo waa masale shareecadu ayna ogolayn labada jinsi calaaqada ka dhaxaysahay waa inuu mid walba uu laazimo khadkii iyo dariiqii alla u jeexa ragguna waa rag dumarkuna waa dumar dumarnimaduna liidid ma aha ragguna ammaan ma aha ragguna ammaan ma aha dumarnimaduna liidid ma aha liididda iyo muxuu ahaayey iyo ammaantu waxay ku timaadaa ruuxa akhlaaqdiisa iyo diintiisa iyo dhaqankiisay ku timaadaa dumarkuna inay dumarnimadii ka cararaan oo dumar bimacnaa liidid wax la liido oo kaleeto loo fahmo ragguna ay u fahmaan muxuu ahaaye ama ay raggii qaar ka mida raganimadii intay ka cararaan dumar u cararaan waa mas'alo fitrada iyo abuurkii rabbi subxaana wa tacaala ka soo horjeeda taana iyadana wax weeyaan waa qodob muhim ah oo xusid mudan oo iyadana in la ilaaliyo u baahan waxaan kaga baxayaa oon ku soo gebagabaynayaa dawaabidda calaaqaadka labada jinsi ilaalinaysae shareecadu dejisay iyo shuruuda waxaa ka mid ah xuquuqda caamka ee muslimiintu isku leeyihiin bay labada jinsi isku leeyihiin xuquuqda caamkaa oo xuquuqda caamka maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah labadii jinsi markay kulmaan way isa salaami karaan salaantii inay iska qaadaan hadday jiradaan way isbooqan karaan hadduu midkood hindhiso alxamdulilah yidhaahda ka kale waa u ducayn karaa yarxamuka allah haddii way isu hiilin karaanoo wixii xaq ah way isu kaashan karaan watacaawanuu cala albiri waaltaqwa wixii wanaag ah xaqa way isugu hiilin karaan bal waa lagaa maarmaan dulmiga inay isdulmiyaan labada jinsi waa xaaraan oo maadaama uu ruuxu mu'min yahay haweenayda iyo raggu inay isdulmiyaan ma aha inay ay iskhudlaaniyaan oo adiga oo rag ah gabadh muslimadoo walaashaayo hiiladaada u baahan aadan u hiilinin waa khalad waa inay isu hiiliyaan maadaama iimaanku ka dhaxeeyo xasadka iyo isnacaybka iyo kala jeedsiga iyo isgoynta xaaraan bay ka tahay xuquuqdii guud ee noocaas ee muslimiinta guud ahaan ka dhaxaysay labada jinsi waa ka dhaxaysaa maadaama iimaanku mideeyey oo mu'miniin ay wada yihiin laakiin markay noqoto labada jinsi ha wada xidhiidheen ha kulmeen maxaa ka dhaxayn karaya dawaabidda shareecadu dejisay waa kuwa iyo kuwo kaloo la mid ah ruuxa marka muslimka ah rag hadduu yahay iyo dumar hadduu yahayba gaal lama hadlayno kamana hadlayno gaal gaal ilaahay diintiisaba aan u diyaarsanayn lalama hadlayo oo marka arrimahan laga hadlayo ruuxii lagala hadlayay ma aha laakiin yaa lala hadlayaa waxaa lala hadlayaa dumar iyo rag allah rumaysan sharcigii ilaahay soo dejiyey ee nebi maxamed u soo dhiibayna u diyaarsan inay qaataan kuwa noocaasa marka haddaynu nahay waa inaan dawaabiddaa shareecada ilaalino waa inaan ilaahay subxaana wa tacaala sharcigiisaa ilaalino calaaqada iyo xidhiirhka ina dhex maraya allah subxaana wa tacaala waa ka qur-aanka inoogu sheegay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyara allah hadduu arrin gooyo oo amar bixiyo shay reebo mu'min iyo mu'minad khiyaar ma leh hadday xaqan mu'miniin yihiin hadday dhab ahaan mu'miniin yihiin amar ilaahay bixiyey sharci alla dejiyey say doonaan inay ka yeelaan oo khiyaarkooda yeeshaan ma laha laakiin waajibku muxuu yahay inama kana qawla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa waatacnaa hadal kale oo u furan mu'miniinta ma jiro markuu ilaahay kitaabkiisa loogu yeedho sharciga loogu yeedho inay yidhaahdaan mooyee waan maqallay inaan qaadannana diyaar baanu nahay yeellay laakiin inaan la soo istaagno war waagii la iskala sooci jira waayahan ma aha adduunkii hadda waa la isdhexgalay waxaa laga hadlayaa waa waa waa kun sano ka hor kun sano ka hor buu wadaadku ka hadlahayaa tamadunkan iyo ilbaxnimadan iyo reermagaalnimadan iyo caalamkan tegey hadda ha la iskala ilaaliyo oo ma fiirsan kartid muxuu ahaaye haweeney ma daawan kartid oo muxuu ahaaye shukaansi iyo haasaawo gooniya ma geli kartid oo nin gooni lama noqon kartid oo is-ilaali haa muxuu ka hadlayaa wadaadku markaasi waxa weeye dadka islaamka ha u dhuumanin naftaadana been ha u sheegin muslim ma tihid muslim ma tihid leanna muslim waa hoggaansane sharciga ilaahay buu u hoggaansamaa subxaanahu wa tacaala mu'miniin mar haddaynu nahay shuruucdaas waa inaan ilaalinno dhaqankeennii horeen lahaan jirna soomaaliya haddaynu nahay wax badan baa ka hadlaysan wax badanay ka hadlaysan waxaa ka mid a xidhiirhka ragga iyo dumarku waa hadlaysnaa waa hadlaysnaa shuruuc islaam oo la ilaalin jira ma jiro kadaalika markii magaalo la soo galay oo reer galbeed reer galbeedka iyo dhaqankooda iyo yacni waxa weeyaan isagana ta'hiir fara badan wax badan baa lumay sidaas daraaddeed bulsho muslimaynu nahay rag iyo dumarba waa inaan ilaalino shuruucda islaamka ciddii maxram ku ana ilaahay waa kuu fasaxay subxaana wa tacaala xidhiirhkiinna ciddii maxram aan ku ahaynoo ajnebi ka ah xuduuddii ajnebiga iyo calaaqadiinnu say noqonayso waa in shuruucdii iyo nidaamkii shareecadu dejisay diinta ilaahayna subxana wa tacala ay nidaamisay waa inaan ilaalinno haddii kale dhibaataa inugu imaanaysa akhlaaqdeenna hallaabaysa adduunyadeenna iyo aakhiradeenaba waynu ku khamaaraynaa waana hallaabaysaa intaasaan kelimada kusoo gabagabaynaya wajazakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu
jazaaka allahu khayra jaza sheekhana sheekh umal ilaahay subxaana wa tacaala miisaanka xasanaadka ha u saaro innagana ilaaha naga dhigay kuwii kuwaan tooba teeda toosan qaata insha allah wakhtiga salaada maqrib oo la jooga awadii su-aalaha sheekh macallin baraya dumar qur'aanka bilaa sitaar ama xijaab la'aan un bari karaa sida warqadda ku qoran isagoo ula jeedadiisa rabaa inuu saxo tajwiidkooda iyo qaabkii qur-aanka u akrinayan khole tafadal bismi illahi raxmaan raxiim nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh ummadda isagaa macallin u ahaa rag iyo dumar bana isagaa diinta laga qaadan jiray dumarkuna masaajidka dhankiisa dambey fadhiisan jireen wax xaa'il ah iyo wax derbi ah iyo wax maroo u dhaxayn jirtayna ma laha alimaamu albukhaari calayh raxmat ullah fii saxiixihi fii kitaabi alcilmi wuxuu ku baabeeyey baab uu ku caddaynayo nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh haweenka inuu wacdi ugu tegey bilaalna waa kii la socday waa kii is-hortaagay ilaa uu bilaal tilmaamay haweenay nebiga la hadashay oo dumarkii meesha fadhiyey ka mid ah oo uu ku tilmaamay safcaa'u lkhaddayn dhabankeeda xataa si uu yeelay uu tilmaamay arrintaasi waxay tilmaamaysaa marka nebiga sal lla alay waslam marka loo noqdo hadyigiisii dumarka markay noqoto wax la baro isagoon wax xijaaba u dhaxaynin buu wax bari jiray rasuulku salawaatu rabbi wasalaamu calayh haddii marka dumarka loo heli karo dumar wax bara oo qur'aanka bara oo diinta bara ayagu inay isbaraan baa fiican fitnadana ka fog waana in sidaa la yeelo wey haddii dumarkii la waayo dumar diinta bara lagana fursan waayo inay rag wax baraan haddana waxaan leenahay haddii la heli karo oy suuroobi karto tacliinta dumarka la siinayo ay tahay dersi la siinayo oo kale oo markaa u baahnayn inay macallinka arkaan waxba loogama baahna markaa inuu soo hor istaago oo macnaha waxa weeye uusan macnaha waxa weye ay fiiriyaan waxba ugama baahna markaa haddiise laga maarmi waayo inuu fartii baro sabuuradda wax ugu qoro wax u tilmaamo wuxuun inay arkaan ay u baahan yihiin hadduu barayo isagoon xijaabana u dhaxaynin marana u dhaxaynin buu bari karaa waana hadyigii nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh hadyigii nebiga weeye waxa la diidan yahayna waxa weeye san soo sheegnayba hal nin iyo hal dumara inay guri iskula khalwoodaan dumarku hadday badan yihiin ama raggu badan yihiin waa ka xadiis ku soo sheegnay inaysan dhibaato lahayn haddiiba xawaa'ijta iyo danaha adduunyada loo kulmi karo danaha cilmiga iyo aakharo in loo kulmaayo waa ka sii xag jiraan waana ka muhiimsan yihin haddiise taasi waxa weeye laga maarmi waayo wax dhiba ma leh haddii laga maarmi karo oo qaab kaleeto oo looga maarmi karo ay jiri karto dumarkiiyo raggiioo kale xijaaban way ka fiican tahay wabillahi towfiiq jasaaka allahu sheekh umar su-aasha kale aan ku soo gebagabaynayo su-aalaha sheekh siduu alla sheegay guurku waa naxariis iyo galgacayl laakiin meelahan sida warqadda ku qoran raggu waxay ugu istras badan yihiin ugu deganaansho yar yihiin markay gurigood joogaan dumarkuna waa la mid taa maxaa sabab u noqon karaa oo loo geli karaa galgacaylkii iyo naxariistii uu alla sheegay falay tafadal sheekh
bismi llahi raxmaan raxiim guurku waa sida ilaahay u sheegay subxaana wa tacaala waa xasilooni iyo kalgacayl iyo deganaansho laakiin guurku goormuu sidaa noqonaya markuu yahay guurkii alla sheegay shareecadana waafaqsanaa labada ruuxna ay yihiin dadkii shareecada ku socday markaasuu guurku noqonayaa litaskunuu ilayha haddii marka aada guryihii iyo guurkii ku xasili la'dihiin dadkii la sheegay baydaan ahayn guurkiinnuna kii la sheegay ma aha ilaahay been ma sheegin subxaana wa tacaala qur-aankuna been ma sheegin laakiin waxaan uu sifaynaya tilmaamayo sideedaba dad baa ku rumooba haddii aan dariiqiisii la marin lama gaadhayo laba isguursatana dhammaantood laba kastoo isguursataa guurkoodu xasilooni ma noqdo guurkoodu xasilooni ma noqdo wuxuusan u noqonaynin ama shareecadii bay khilaafeen haweenaydii baa naashiso ah ninkii baa wuxuu yahay hayru mas-uul shuruucdii guri ku socday baan shuruuc islaam ahayn dariiqii marka hore laisu guursaday baa khaldanaa markii lays aroosahayey baa wax la qasay oo shareecada la khilaafo oo ilaahay laga cadhaysiiyey wax badan baa la galay haddaw in lagu gubani mashaki baa kaaga jira marka haddii la gubtay oo meeshii ay noqotay god naareed ay noqotay xasiloonnadii laga sugahayey alla been ma sheegina idinkaa khaldamay xaggiinna ay wax ka hadlaysan yihiin maadaama xaggiinna ay wax ka hadlaysan yihiin idinkaa u baahan marka noloshiinna inaad dib ugu noqotaan guryaheennaa waxay ka baxeen shareecadii nidaamkii nagu wada noolan lahay shareecadu dejiyey shuruucdii haweenayda loo dejiyey kuma socoto kuwa gaalaa lagu socdaa ninka mas-uuliyaddiisi iyo xil iyo xilkii saarnaa bima fadala allahu bacdahum calaa bacdin wa bimaa anfaquu labadii cunsur ee guriga uu ku maamuli lahaya mas-uuliyaddiisii waa lala haystaa oo ama khaalisumaha ama wuba dayacayba marka taasaa keenaysa walaalayaal inay guryuhu noqdaan xasiloonnidii iyo deganaanshihii inay waayaan laakiin guri ama yurub ha joogo ama afrika ha joogo ama aasiya ha joogo adduunka meesha dooni ha kaga noolaado guri labada isguursatay shareeco ilaahay ay ku wada socdaan gurigaa waa lagu xasiloon yahay waa la lagu nasan yahay waana lagu degay هذا وبالله التوفيق